أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus kooxda riddada soomaaliya ayaa ku goodisay inay gacanta ku soo dhigayso siyaasiyiinta murtadiinta ee mucaaradka ku ah maamulka gurguurte mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koowaad aflaam lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mida xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada bu'aale ee wilaayadaas maamulka ayshahadladrirka ee somalilan ayaa mar kale ku celiyey inuu marin biyood siinaya dowladda xabashida etoobiya maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabta hooyooyinka da'da ah ee wax ka barta mid ka mida madaarista ka furan deegaanka bisiqacadde ee wilaayadaas sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan xalqadii toban iyo toddobaad ee soo kabashada deegaanadii lagu soo duuray أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax axada taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ku goodisay inay gacanta ku soo dhigaysa siyaasiyiinta murtadiinta ee mucaaradka ku ah maamulka gurguurte marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya tan iyo markii ay soo gabagaboobeen dagaalada khasaaraha xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada ee uu hogaamiyey murse xasan sheekh maxamuud waxay saraakiisha kooxdaasi xaafada ka tirsan caasimada ka bilaabeen howlgallo guriguri ah oo ay kaga hortegayaan abaabulka dagaal ee mucaaradka kooxda riddada oo si weyn uga cadhootay dagaaladii ay hogaaminayeen shariif sheekh axmed iyo xasan cali kheyre ee maleeshiyadooda lagula galay xaafada ka tirsan muqdisho ayaa maleeshiyadeeda ku soo daayisay guryo ay degan yihiin saraakiil hore siyaasiyiin iyo dad ay ku tuhumayso inay aad ugu dhow yihiin mucaaradka hub ay soo bandhigeen ayuu taliyaha maleeshiyada booliska riddada ugu magacaaban gobolka banaadir murtad mahdi cumar oo kooxda gurguurta u hadlay sheegay inay hubkaasi ka soo saareen guryaha ay maleeshiyadooda u daateen wuxuu dhanka kale siyaasiyiinta mucaaradka ah u goodiyey inay soo xiri doonaan oo ay maxkamad horgey doonaan waxaan digniintii ugu dambaysay mar kale u dirayaa kuwa siyaasiyiinta afka inaad ka hadashaan xaqaa u leedihiin maanta waa soo dhammaatay in qof siyaasad uu qoray ku raadiyo qoray damba haddaad soo qaadataan maanta waa laydin daayo meesha a ka timaadeena laydinku celshay marka dambe marka laydin qabto idinkoo jaabaysana garsoorka dalka laydingeyi doonaa lainkaga mahari doono maanta wixii ka dambeeya mar dambe waa inkaga dhammaatay inaad idinkoo xor ah ka baxdaan inta soo abaabushaan wixii shalay saddexdii maalmood la soo dhaafay aad ku hayseen caasimaddan iyo dalkaan iyo dadkaan haddaad mar labaad ku soo laabataan ayadaas middaani mid ka darana waa la kulmaysaan waana laydin xiri doonaa dalka iyo dadka soomaaliyeed garsoorka dalkaan la hilgoy doonaa oo hubkii marba meel laga soo qaado intaana arkaysaan keliya maahan kuwo kala hadda gawaarida saaran gawaariyaa bannaanka jirta waad arkayseen howlgalkuna waa socdaa intaan maahan waana sii socon doonaa guddiga taliyaha booliska riddada gobolka banaadir ayaa ku soo beegmaya xili maleeshiyada riddada u dhaceen guryo lagu qiyaasay toban guri oo ay leeyihiin saraakiil ciidan oo hore siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay kooxda riddada kuwaas oo sheegay in guryahooda si bareer ah loogu dhacay oo hub ku jiray lagala baxay halka kuwo kalena kooxda uu hogaamiye murtad gurguurta ku eedeeyeen boob hanti oo loo geystay xarumaha iyo goobaha ay u dhaceen maleeshiyada riddada mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koowaad ee aflaam lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga sida warbixintan uu ku haya yaasir maxamed
ولوالديك هنا غدا تاج الوقى طوبى لهم بمكانة ترقى بها ولك الكرامة تاجها أضحى
isdaarkan oo saacadihii lasoo dhaafay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa silsiladda quduufa shareeca ee musaabaqada qur-aanka ramadaaniga ee sanad waliba ka dhaca wilaayaadka islaamiga ah ee dalka kaasi oo ay qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimkan cusub waxaa lagu soo bandhigayaa tartanka qur-aanka kariimka ee ramadaaniga ee sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaana isdaarkan oo la daawan karo wax ka badan labaatan daqiiqo lagu soo qaadanayaa qismiga koowaad tartamayaasha ku tartamaya tobanka jus ee qur-aanka kariimka kuwaasi oo ka kala socda koob iyo tobanka wilaayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زودناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا sidoo kale waxaa qaybaha dambe ee filimka lagu soo bandhigayaa tartamayaashii kaalmaha sare ka galay musaabaqada qur-aanka kariimka ee tobanka jus waxaana kaalinta koowaad galay mukhtaar maxamed nuur oo ah tartamo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee baay kaalinta labaadna waxaa galay cabdisamed maxamed sheekh cabdi oo ah tartamo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee bakool halka kaalinta saddexaadna uu galay cabdulaahi cabdisalaam maxamed oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee gedo طوبى لهم بمكانة ترقى بها ولك الكرامة تاجها أضحى
maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alle kaasoo ka dhacay fagaare ku yaala degmada bu'aale ee wilaayadaas warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo faahfaahinaya saadiq muumin xadkan oo ka mid ah xuduudda allah islamarkaana ahaa xaduriddo oo dil toogasho ah ayaa waxaa lagu fuliyey afar ruux oo jawaasiis u ahaa sirdoonka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa riddada waxaana uu xukunkani ka dhacay fagaara ku yaala degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe jawaasiista xadka lagu fuliyey ayaa lagu kala magacaabaa cabdicasiis sacaddow keerow oo jaajuus u ahaa sirdoonka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa riddada jubbaland maxamed dige bagey oo jaajuus u ahaa sirdoonka kufaarta maraykanka iyo kuwa riddada jubbaland cabdisalaan sabtow aadan oo jaajuus u ahaa sirdoonka kufaarta maraykanka xuseen cabdulaahi iidow oo u shaqaynayay sirdoonka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa gaaloraacyada jubbaland afartan askari ee jawaasiista ah ayaa la soo taagay fagaaraha degmada bu'aale waxaana halkaasi qaadiga uu ku soo bandhigay jawaasiista iyo shaqooyinkii ay u qabteen cadowga waxaana ugu dambayntii qaadiga uu ku dhawaaqay xukunka afartan ruux ee jawaasiista u ahaa cadowga allah xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadoodii kor kusoo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduridda ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamacatu ilaa muslima وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسبنا ذي قرال وبالله التوفيق هذا وحن قد قلنا فلنت حكم كاس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
dhowr jeer waxaa fagaarayaal kala duwan oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ah xad dil toogasho ah oo xadduriddo ah lagula fuliyey jawaasiis u shaqaynayey sirdoonka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta maamulka shahadladrirka ee somalilan ayaa mar kale ku celiyey inuu marin biyood siinaya dowladda xabashida itoobiya camaar cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya isagoo waraysi siinayay wargeyska the ribooter ee ka soo baxa magaalada adis ababa ayuu murtad cabdiraxmaan daahir aadan oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka shahaadala dirirka ah ee somalilan sheegay in xabashida itoobiya ay siinayaan marinbadeed mar kale maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa dib u soo cusboonaysiiyey yaboohiisa ah in itoobiya ay ku soo dhoweynayaan biyaha soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka shahaadala dirirka ah ee somalilan ayaa ku hadaaqay inay itoobiya xaq u leedahay adeegsiga biyaha soomaaliya si ay xal ugu hesha buu yidhi badla-aanta daashatay dadkeeda waxaan diyaar u nahay inaan dowladda itoobiya kala hadalna baahiyahooda ku saabsan deked ama marinbadeed waxaan fahamsannahay baahidooda waana saaxiibadeen haddii ay jirto waddo aan ku caawin karno diyaar ayaan u nahay ayuu yidhi murtad cabdiraxmaan daahir aadan oo maamulka riddada ah ee hargeysa ugu magacaaban wasiirka arrimaha dibadda wuxuu intaasi ku daray in xiriirka maamulkiisa kala dhexeeya xabashida itoobiya uu sii xoogeysanayo isagoona itoobiya ku tilmaamay saaxiibka iyo xulufada ugu dhow ee somalilan ku leedahay gobolka geeska afrika mar uu soo hadal qaaday sida ay ka yeelayaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee murtad muuse biixi cabdi uu la galay gaal abiy axmed horaantii sanadkii labada labaatan iyo afarta ayuu sheegay in xukuumadda murtad cabdiraxmaan ciro aysan waxba ka bedelin m o u-gaas ayna ka fikirayso sidii dhaqangal looga dhigi lahaa maamulka shahaadala dirirka ah ee somalilan ayaa xilliyadii dambe qaadayay tillaabooyin guracan oo uu xiriir kula yeesheen cadowga ummadda oo ah yahuudda iyo xabashida itoobiya maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay hooyooyinka da'da ah ee wax ka barta mid ka mida madaarista ka furan deegaanka bisiqcadde ee wilaayadaas waa kan bashiir muxuyidiin abu ayman هيا نمضي هيا نحو العليا هيا في سماها نعلو bartamihii bishii rabiicu thaani ee sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri ayaa markii ugu horraysa la furay madarasada salaaxudiin alayuubi deegaanka bisiqacadda ee hoostaga degmada buurakaba si gaara qaybta waxbarashada dadka waaweyn madarasadan oo ah dugsiga hoose dhexe ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa howlaheeda waxbarasho si dardarre uga wada deegaanka meyba meylo musaabago ka gala doona geega lama majmuuc lishaleerow majmuucatu khadiija iyo majmuucatu zaynab oo ah arday hakubati madarasa salaaxudiin alayuubi oo qismu tacliim alkibaar bilo kadib furitaanka waxbarashada dadka waaweyn ee madarasadan maamulka iyo macallimiinta salaaxudiin waxay dhowaan soo agaasimeen tartan nowciyaha iyo bandhig aan hore looga baran magaalada kaasoo lagu qabtay bartamaha bisiqcadde tartankan ayaa u dhexeeyey hooyooyin loo kala qeybiyey majmuucaadka khadiija iyo zaynab ee dadka waaweyn iyadoo goobta uu ka dhacay inay xaadir ku ahaayeen dadweynaha magaalada tartanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan iyadoo ardayda ay ku tartamayeen laguna kala saarayay su'aalo kala duwan oo la xidhiidha cilmiga sharciga iyo maadiga iyo su'aalo aqoon guud ah oo ay ku barteen madarasada salaaxudiin alayuubi ee deegaanka bisiqcadde sidan ayuuna ahaa tartanka majmuucadan karayta oo le araaw khadiija su'aaliinkoowaad mayba u ahaa aynaa welida nebiyulaahi ibraahiim calayhi asalaam هيا نمضي هيا نحو العليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أم قاقة ليران مع أوكر محمود انترتمو مجموعة خديجة la tartamao majmuucatu zaynab su-aalo jawaabta haddaan iska daya ولد النبي الله إبراهيم عليه السلام في الأرض العراق سؤال الودي مجموعة خديجة سيصحين كجواب صدرادية مبلين لم دبعت مجموعة زينب سؤاليا فيري إن شاء الله اذكر حالات المادة مادة حالوين شيء شك سؤالسي ونسن فهمتين وأنا كجواب دونتان أمالي إن شاء الله هيا نمضي هيا نحو العليا بسم الله أنا معاي لارو أم سعد وأنا ترتمى مجموعة زينبة ولا ترتمى مجموعة خديجة سؤال جوابتي أدن اسكدي حالة الصلابة حالة السيولة حالة الغازية سؤال الودي مجموعة زينب سيصحين كجواب صدرادية ميلين لم دبعت tartankii waxaa dhinac socday bandhig cajiib ah oo hooyooyinka daada ay ku soo gudbinayeen cilmiga iyo luqadaha ay ku barteen madarasada السلام عليكم ديو بري أدي تكدا سيالير ياس أم بري أنا تكدا وارتيان واي ديو بري أدي ما أنت كدا سيالير because I'm Muslim أنا مسلمة دي أهرتي how many times do you pray ما قد تكدا سيالير I pray five times in the day and the night shan waqti ee tukada waarti oo hamiin iyo geens ka jara anoo magaaga leeraan macaa ugu kar mayba dareemahay farxad aad iyo aad u weyn ilaahay ka mahadsan marka labaad macallimiintaana yaa ka mahadsan darajadu hana deersiyeen maamulaha madarasada salaaxudiin alayuubi ee deegaanka bisaqcade ayaa ka warbixiyey tartanka iyo majmuucaadka uu dhex maray bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah Ee, maanta fagaaraha ee, magaalada bisircadde xaafadada buurhaka waxaa ka dhacay tartan oo musaabaqa iyo cardi bandhig kaasoo loo qabtay hooyooyinkii iyo maamooyinkii ee, wax ku baranayay madarasa salaaxudiin alayuubi qaybta tacliimulkibaar ee qaybtan ee, dumarka waxay waxaa meesha ku tartamay laba majmuuco oo kale ah majmuucatu zaynab iyo majmuucatu khadiija tartan aad iyo aad u xiisi badan xisaabaa laga shaqaynayey ee, carabiya la qorayey waxaa kale la sameynayey ee, maadooyinkii iyo casharadii ay soo qaateen ay ku tartamayeen hooyooyinkan muddo kooban ay waxbarasho soo galeen kadib ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u fududay inay wax badan faa'iidaystaan taasna alla subxaana wa tacaala ee ku maasan waxaan leenahay dadka weli waxbarashada ka fadhiya waa inay si degdeg ah ay ku soo xaadiraan goobaha waxbarashada taasna waxaa weeyaan waa arkaysaan ee, dadkii ama ama gebdhihii ama hooyooyinka guryahooda iska joogay wakhtigooda iska yaraa ilmahooda korsanayey ayaa fursaddan ka faa'iidaystay mar qof kasta waxaan leenahay waa inuu si degdeg ah ugu imaadaa meelaha waxbarashada ugu dambeyn tartan xiise badan oo dhex maray labadan majmuuco ee dadka waaweyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday مجموعة خديجة إلا تضل سؤال ذا الودي هل سؤال حرير مرتي لسؤال ذا سيصحيان كجواب ساس درادية مبا متهي سيدانا إلا تمي سيد بوند هل بوندو فايدة هان هلايان جرتما مجموعة زينب يون كذلك مبا الودي إلا تضل سؤال ذا هل حرير مرتي والفايدة سيو هلايان ملاه ساس درادية مبا لكوين يون تمي لما درج ساس درادية مجموعة قول راتي مبوه waa majmuucatu khadiija bintu khuwaylid abaalmarino iyo bogaadin ayaa loo sameeyey majmuucadii khadiija ee guusha raacday halka dhammaanna ka qaybgalayaasha ay aad u ammaaneen hooyooyinka iyo dadaalkooda waxbarasho ay geliyeen maamulka iyo macallimiinta madarasada salaaxudiin alayuubi ee deegaanka bisaqcadde markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii toddobiyo tobanaad ee warbixinadii ka hadlayey soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waa kan cabdulqaadir maxamed rabbaani waxay qaylada qaaqlayaasha ka soo horraysayba maleeshiyaadkii ugu sawirta ahaa ee uu horkacayay murtad cali jeyte ugu dambeyn waxa ay soo gaareen deegaanka booxo riyadoodii ay ku taamaayeen ee ahayd qabsashada deegaanka waxaa u dambeeyey mashruucoodii ugu sawirta oo kumaysan nagaanin balse waxay ka dhigneyd in ay gaareen hadafkooda danna kama laha murtadkan kuwa ku halaagsamayay ciidamada iyo saraakiishooda intuba deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxa uu ka mid yahay deegaanada dhaca dhanka bari ee webiga jiinkiisa duleedka degmada beledweyne waxay marin muhiima u tahay wadada u dhexaysa beledweyne iyo halgan waxaana halkan ka dhacay dagaallo lagu xanuujiyay maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo wadada jaxiimo uu ku hogaaminayay murtad cali jeyte oo ku jaga gaaray dhiigga dhallinyarada deegaanka kadib markii kooxda riddada uu jago midda ugu liidata ka helay xasan garguurte maleeshiyaadka masariigtayaasha soo weeraray deegaanka oo dhanka hawada sare ka taageerayeen turkiga iyo maraykanka iyo xabashida etoobiya oo hoobiyaal iyo diyaarado laga soo tuuro fuustooyin maaltoof ku caawinayay saaxiibadooda murtadiinta ayaa waxa ay gubeen inta badan dhismihii ganacsiga ee ku yiilay suuqa deegaanka booco dhismayaal guri oo gaar loo leeyahay iyo dilal ay cadowga ka geysteen deegaanka intii ay ku guda jireen la dagaalanka muslimiinta haddaba goobaha cadowga uu burburiyey ee suuqa waa siday xaaladooda bartamaha suuqa deegaanka booco mar aan booqday halkaas waxaan kula kulmay qaar ka mid a waxgaradka deegaanka sida nabadoon ibraahim galbeed xirsi xoorshow iyo odayaal kale oo nabadoonno ah kuwaas oo iiga sheekeeyey sida suuqa cadowga ay u gubeen maanta waxaan joognaa suuqii booco duxafaha degmada beledweyne ee murtadiintii ee waxay ay rafaad iyo dhib ay ku dhigtay ayaan aan joognaa suuqan waxuu ahay suuq camiran maqaayado iyo ganacsi weyn ayaa ku yilay adaa calaa kulli xaal waxuu ahay ganacsigu meesha ugu ballaanad ahay murtadiintii calijaad hor bada ayaa gubay sidaan ayaan u dhigeen weli dadkii baa ka soo kabalayahay doorku qaar ku kala maqan yahay dhibaatadaas ayay u geysteen haddana ilaahay fadligiis mujaahidiinta ayaa joogta calanka tawxiidka ka babana hadda waxaan rajaynaynaa marka ilaahay marka nasrigii baa na siiyey haddana ina maarata hore oo aan usii tilaabsano saas ayaan rajaynaynaa suuqa muxuu galabsadoo loo gubay suuqa wuxuu galabsaday laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ayay raadinayeen inay baabi'iyaan ujeedku intaas waa moogaa cid hadda shakhsiya wax ka hadlaysa ma jirto arrintaa waxaa ka dambeeyey maraykan maraykan ayuu qandaraas ka soo qaatay ummaddiisana uu ku baabi'iyaya maaha marka laguma sheegi karo nin madaxweyneha laguma sheegi karo waxa waaye qandaraas qaate wuxuu ku baabi'iyeyna waxa weeye xigta yaruu qaatay uu baabi'iyey wax kale uma baabi'in intaas weeye ciddana baabi'ida ma ahan asiga waa maraykan maraykan ayaa ka dambeeyey waxaasoo dhan biidnilaahi baaliba asagana hadda koleytaba waa ka aarsa doonaa waana ka aarsanaynaa nabadoon cumar axmed siyaad waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee ku sabray marxaladii adkeede ka dhacday bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxa uu sidoo kale iiga waramayaa dhismooyinka la burburiyey waxay isugu jireen horaan u aragnay wax badanaan soo joognay cimrigaynu waa si cimri qaali baan ku jirnaa dhowr iyo toddobaatankii sanaan kusii dhowahay haddii ilaahay kuu roon yahay waxaan u aragnaa muslimiin naceeb ama ashaatin la dirir ayaan u aragnaa hawshaana waxaa wato maraykanaa wato haddii ilaahay yidhaahdo ilmahaynii dadkaynii guryahaynii noloshaynii noogu soo dhigtay biidnillahi alkariim annaguna ka heri mayno haddana waan ka aarsannay waa daba joogayna haddaan annagu dhimannane waxaan ku dardaarminaynaa kuwa dhalay aan dhalnay annagu inaan farta ugu fiicno
dhanka kale dadka guryahooda la gubay waxaa ka mid a oday toddobaatan sano jir ah oo miskiin ah oo ka mid a dadka deegaanka laguna magacaabo baabul xasan mar aan isagana ka waraystay burburinta gurigiisa ay kula kaceen maleeshiyaadka murtadiinta iyo xaaladda nololeed ee uu iminka ku jiro ayaa waxa uu yidhi waa la guba gurigayga adiga niman socdoo gaala camal ahaa iyo guba guri soo maray gurigaygaas gubay hadiyaa wax u sheegi kartaa maxaa u sheegi kartaa waa saasaan gurila ah
marka gurigaaga intoo ka koobnaa wuxuu ka koobnaa laba qol iyo saddex daash uu ka koobnaa calaaqadka ma noolaa banaanka anuu ka mid yahay sababta adeer ma noo sheegi kartaa ma aqaan waxay tahay waa maxay leewaan kashfaaba ay leeyihiin goorba umale haddaa qiyaasa saas i gubeen haye adi hadda ma imisa jir baa tahan aniga waxaa lahaa siddeetan iyo koo waan jiraa afar kun oo doolar ay ga baabiiyeen waxa kale ma qaadi daashii waxaan dhisay kama qaadi kara laakiin guriga dhisay afar kun oo doolar u ahaa waa sabab aan ahayn ma jirto in muslimiinta deegaanka ka mid tahay dadka deegaanka muslimka aan ka mid ah anaga sababaa sideed sabaan saas baa kala joogay meeshaan la joogay mana ka tegin ama sidaas u joogay waalidka loo qado xanuunsan iga gubeen gurka awood uma lihi waa gartay sideetan kuu goan jira meeshaan aan ku noolahay dabkaas daanta shadaan ku noola bas wax kaloo haysta ma leh dabka maqaaxi miya haa maqaaxidaasaa ku nooshaa meeshaasaan ku noola oo ijaar sidoo kale maleeshiyaadka ayaa deegaanka dad rayada ku dilay kuwo kalena ku dhaawacay sida uu inoogu warramayo mid ka mid a ehelka dadka la dilay markaan ka hadlo arrimaha mataqaanaa uu qabsaday degmada macnaha magaalada beledweyne gaar ahaan degmada booco anigoo maal maalmaha ka mid ah ka shaqaynaya guri ayaa waxay nagu soo weeratay qolyada murtidiinta oo xasan garguurta uu ka walax yahay wakhti aruurmay weerarkaas ugu soo qaadeen waxaana noogu dhintay mid ani ila dhashayo da'dii mataqaanaa aniga ugu xigtay ah iyo mid ina adeerkay ah oo leeyahay ibraahin xasan cashuur weerarkaasna hadda wax uu ku saabsanay run ahaanta anugu ma sheegi karo annagoo mataqaanaa goobtii shaqada joogno aan waxaan u naragnay mataqaanaa ayagoo irdano taagan aniga injineerku hadda kula hadlaayane nimanka shaqaalaha waxaan u soo doonay raashiid aan tuulido raashiin ugu soo doonay meeshii markaan ku gudoomayna waxaan tagay oo nimankay ka soo tageen yar walaalkay oo meesha ku dhintay iyo yar mataqaanaa ina adeerkay oo dhaawac ah oo ibraahim xasan cashuur la yidhaahdo ayaan meeshii ugu tagay dibadeedna walaayadaa u soo baxday gurmidaa nala sameeyey nimankiina dibaa loo raadiyey annagana miidkii dhaawacii waa nala qaaday miidkiina beelkaa lagu qaaday oo buqaa nala addiyey kii oo dhaawacayna xaafadda nala geey marka maalintaas annaga murug noogu badneed oo lagu qabsato degmada booco annagoo ka shaqaynayna tacadiga kuma koobnayn oo keliya magaalada booca gudaheeda sidoo kale deegaanka garasiyaani oday dhowr iyo sagaashan sano jir ah xoolo dhaqatana ah oo ay ku gardaroodeen cadowga waxay u geysteen dhibaatooyin isugu jiray xarig iyo ciqaab kale oo muddo toddobaada ay ku hayeen waa kan ha inooga sheekeeyo qisada ku saabsan dhibaatooyinka ay cadowga kula kaceen iyo sarkaalkii ka dambeeyey dhibaatadaas ee barra ceyrow oo daqiiqado kadib ay la tagtay miino wadada dhinaceeda mujaahidiinta ugu aaseen kadib habaarkii waayeelkoo ku dhacay murtadkaas aniga maqaruyaabnimantayda khatar geliya waxa igu soo horeysay maalinkii dagaalkii shabaab iyo nimankan walmaryo calaslee ay ka dhacday qola macawisleya oo toban iyo shan nin ay guriga iigu timid waxay doonayaan markaas qoray aniga aan wakiil ka ahay oo dabajeex ah qorigii dabajeexaan rabnaa yidhi ma rabaan idhi koray dabajeex aniga ma hayaan idhi nin cismaan ciil layidhaahu jiraan mugaasna shan tilaabadoo ii jira meeshuu ku jiraa fuustaasoo kaleto ku jiraa godaxuu ku jiraa ma hayaan idhi anugu markii ay saas yeeneen soo baxay yidhi buur meeshaan hay keeneen geedkan fadhiisaa la yidhi geedkii xoogaa geed gaar ah u ahaaye ismaaciil aan la hadlay ismaaciil waxaa yidhi ismaaciil waxaa yidhi nimankii waa ahaayeen fara kul way u haayaane qolaga meesha ka bixiyaan hawaduu soo dheelmaday qoligii meesha u fadhiqaysa shan cawamugay meeshii igu caaminayeen anuna qoray ma haaya aan leehay ayay wadaanay ninkaan meesha ku dhintay ii geeyey barre wuxuu leeyahy ninkaan qorigii waa ka qaadi waayne qoriga ka qaad barre waa ila tegey qolo kaleetoo magac gaar ah oon dowladana ahay oo iigii gorgor wuxuu ninkan qoraygu hayaha qoriga noo qaad waxaan idhi aniga qoriga ma hayo nin kala hayaan idhi qoriga ka qaadi wala siga haye haddaad ka qaadi waaydan anaa u imaana aniga adigu maba isku imaanayna idhi isku soo noqomayno maalinkii geed oraxa lay fadhiisiyey saan oraxda u fadhiyeen u fadhiyeen u fadhiyeen u fadhiyeen herta mugay gashay aan ii tegey ninkuu madax meeshaasuu ku jiro ahay ninka u tagay dantaad u sheego nim askariimiga horkeenoo uri geedkuu ka soo kacay kulaabadagoos geedkaa laigu celishay oraxdan weysay gacmata ugu yimid warkooda u qunaa waayo inuu soo kaco uri gugaagii aad aniga horta madaasaa igu dhib badnayd warogiina haddaan alxaanka gacanta walada dhexdeeda u yaallaa waxaana u diidanaaya halkaas nin gaalaan kula diranay haddii ilaahiin fartan ka saarinaha ee waxaan diidaa walaayo islaamka qoroba lagula dirinayo nin islaama ugu dambayntiina tacadiga cadaawaha waa mid saameeyey meel kasta oo ka mid a gobolka ha yeeshee maxay kala kulmeen duulaankooda ka dhanka ah deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee ay duulaan gaaleedka ku soo qaadeen dabadhilfyada murtadiinta xalqada xigta waxaynu ku abbaari doonaa sida deegaanka iyo mujaahidiintooda ay isaga caabiyeen cadowgii duulaanka guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la midaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu